Star FM News.
kulan wacan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aan idinkugu hayana waxaa ka mid a xildhibaanada xisbiga o d m oo ugu baaqi dhigooda kenya kwanza inay gaashaanka u daruuraan hindisa sharciyeedka maaliyadda guur oo kood oo qaramada midoobey u gudbinaya dacwad ka dhannaa in booliska kenya la geeya haiti wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo soomaaliya iyo sidoo kale caalamka ayaad maqli doontaan intaasi waxay ahaayeen qodobada warkugu door koroon taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bish shanaad ee mey ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay kow iyo tobanka bisha kow iyo tobnaad ee dulqacda ama sidataal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ee kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo dhegeysta ee idinla socodsiinaya qaar ka mid ah xildhibaanada golaha qaran ee xerjinta ee xisbiga o d m ayaa ugu baaqi dhigooda isbahaysiga kenya kwanza inaynan ansixin hindisharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ee finance bill labada kun iyo afar iyo labaatanka siyaasiyiintan oo ay ka mid yihiin xildhibaanka deegaanka bariga sunna ee ismaamulka migori juneed maxamed iyo dhigiisa bariga embakasi ee ismaamulka nairobi paolo ngili oo loo yaqaana babwa wino ayaa ballanqaaday in marka loo soo bandhiga hindisahan ay qaadici doonaan waxay dhanka kale ku baaqeen midnimada xisbiga o d m Serikali ya, ya juu wanaleta finance bill bunge ili tupitishe hiyo ushuru. Sasa wabunge wasidanganye wananchi, wale wanapitisha ushuru ni wabunge, hawa ndio wanapiga kura.
Baba, kabla hujaenda AU, tuitie tu maandamano moja tafadhali, tumalizane na huyu mtu.
Shida si mwananchi wa kawaida, shida hata si Uruto huyo mwenyewe, shida ni viongozi wanaitwa wabunge na sisi wenyewe ambao tumepewa mamlaka.
kama kuna mafunzo ambayo tumefundishwa na baba ni kwamba tushikane na baba ameweka mwelekeo mkitaka tuwe na rais 2027 mpaka tushikane, kwa sababu hata Mombasa wakitoka tumeenda chini, Western ikitoka tumeenda chini.
hogaamiyaha xisbiga stadway alliance ukuro cot ayaa sheegay inuu qaramada midoobey u gudbin doono dacwadu uga soo horjeeday in qaar ka mid ah ciidamada booliiska ee wadanka la geeyo wadan dalka haiti okoot ayaa dowladaha kenya iyo maraykanka ku eedeeyey inay ka mid yihiin dalalka faragelinaya arrimaha haiti waxa uu ku doodayaa in qorshaha qaar ka mid ah saraakiisha booliiska ee dalka halkaasi loogu geynayo uu yahay qiil loogu sii wadaa gumaysiga jimciya ayay ahayd markii maxkamadda uu gudbiyo codsi uu ku doonayay in adeega qaran ee booliiska n b s uu saraakiil u diro dalka haiti maadaama sida uu hadalka u dhigay tani ay xadgudub ku tahay xeerarka dastuuriga ah okood ayaa ku doodayay in kenya ay wajahaysa caqabada amni oo gaar ah sidaasi oogina saraakiisheeda ammaanka aynan macluumaad dhammaystiran ka hayn baaxadda iskudhacyada rabshadaysan ee ka taagan wadanka haiti waxa uu okood dacwadu u gudbinayaa qaramada midoobey garab ku siinaya xildhibaan hore kapando wa kapando iyo karaanigii hore ee nairobi philip kisia tani ayaa timid kadib markii ay soo baxday in dhowaan laba boqol oo ka mid ah booliiska dalka la geynaya dalka haiti adeega qaran ee booliiska dalka ee n b s ayaa sheegay in tirada dadkii ku dhintay shilkii laga soo tabiyey xaafadda kaarin ee ismaamulka nairobi ay gaartay sagaal ruux tani ayaa timid kadib markii geeriyooday hal qof oo dheeraada oo ka mid ahaa dhaawacyadii la daaweynaya booliiska ayaa tirada dhaawacyadu ku sheegay siddeed iyo toban qof baabuurka shilka gale ayaa ka mid ah gawaarida shirkadda naboka soko wuxuuna ka yimid gataga oo ka tirsan waqooyiga kajiado wuxuuna kusoo wajahnay nairobi ka hor intoonan ku dhicin qeyb ka mid a webiga mambagadi river oo u dhow jaamacadda cooperative university ee kenya ee xaafadda karen ee magaalada nairobi
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgal ka dhannaa kooxda al-shabaab ka fuliyey deegaanaha hostaga degmada run nirgood ee gobolka shabeellada dhexe waxaana howlgalkan hogaaminayay taliyaha guutada labaatan iyo sideedaad ee ciidanka xoogga soomaaliyeed islamarkaana waa faahfaahin ka bixiyey howlgalka ay sameeyeen waxaana taliyaha hadalladiisii ka mid ah howlgal samaynay oon ka samaynay erio hulnirgood nawaaxigeeda degmada hulnirgood nawaaxigeeda waxaanan socdaal ku tagnay cadaanlexey iyo isgoyska murcodka oo ay joogeen niman khawaariija oo dadka meesha ayada ah sakawaadka uga aruuriyo oonan tiradoodana aynan badnayn nimankaas ayada ahaa oo aan meesha ayadaa maanta ugu tagnay markaan u dhowaanay ay maqleen xogtii inaan ku soo wajahannahay ayay goobta banneeyeen saas awgeedna waxaan u leexanay geesta een, midigta ah oo u dhow degmada hurlurgood oo aysan een, cadowgiina aan ka kacaynin goobihii ay ku dhuubaanlaysanayeen dadka shacabka ee soomaaliyeed ay ku dhibaataynayeen oo u aruurinayeen wax ay ku magac dareen sakaawaad ee ah dhac ee dadka boob u geysanayeen shacabka ayaan maanta ito ayaan ku daba maqnayn alxamdulillah shukri waxaan wadi doonaa howlgalladaas mana joojin doono wakhtiga ay ayaga sakaawaadka ugu magac dareen baan wakhtigeedaan joognaa waxay dadku handadahayaan taleefanno iyo inay shan shan iyo toban toban iyo wax la mid ah ay ku soo dhuumaalaystaan oo ay ku soo galaan dadka ay ugu soo ordaan xaafadaha meel kastoona marna waxaa laleeyahay laba nin baa ordayey meel kastoo oo xaafad aan aragnana waxaa laleeyahay xoolay meeshan ka qaateen ama xalay ka qaateen ama habeen hore kala carareen marka dadkaas ruwaayada sida ugu dhaqsiyaha badan hadii la yidhaahdo waan oga saari doonaa oga daba tegi doonaa goobaha ay joogaan ay ku aruurinayaan xoolaha ayadoo xogtooda aan raadinayno oon ku daba taagannahay insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan difaacyada ku jiraan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay diyaar u yihiin inay hameen iyo maalinba ay la dagaalamaan cadowgaasna aysan hub alaabtooda iyo hantidoodaba ay ila- ay u ilaaliyaan waxay ciidahoodii iyo reerkoodii iyo ubadka ay dhaleenba iyo ciidahoodii iyo xasuuskoodiiba uga soo tageen waxaa waaye inay ilaaliyaan sharafta iyo dadkaas xoo shacabka ahaa oo ummadda soomaaliyeed ah oon ku dhex noolnahay oon ku dhex lugaynayno hameen iyo maalinbo inaysan dadkaas cadowga aysan ka qaadanin waxyaalaha ugu magac dareen baadda oo sakaawaadka ugu magac dareen oo iska noqonaysa baad baaddaas ayada ah marka ma socon doonto in la sii aruuriyo annagana waxaan rajaynayna insha allahu tacaala meeshii ugu dhow ay ayaga mar kastaba ay imaadaan ama ay ku sugan yihiin inaan annagana tilaabo sharci ka qaadno insha allahu tacaala ciidamada ammaanka ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ee loo soo gaabiyo b m b f gaar ahaan cutubiyada badda oo gulufyo ballaaran oo isdabajoog ah ka wada ba- eh, baraha puntland ayaa habeennimadii xalay ee gacanta ku dhigay hub sharci darro ah gaadiid waday iyo afar eedeysano wati kuwaasoo si dhuumaalaysi ah kusoo gelinaya magaalada boosaaso hubkan sharci darrada oo isugu jira noocyada kala duwan ee hubka ayaa ciidamada dhammaantood gacanta ku dhigeen waxaana howlgalka kusoo dhammaaday sida la sheegay sidii loo qorsheeyey taliska guud ee ciidamada b m b f ayaa digniin u diray cid kastoo ku holan ka ganacsiga hubka sharci darrada iyo dembiyada kale ee ka dhanka amniga deegaanada puntland ciddii falkaasini lagu soo qabtana la horgeyn doono sharciga iyagoo muteysan doona ciqaab adag oo sharciga waafaqsan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa shalay dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya kadib booqasho rasmi ah oo uu ku joogay ama ku tegay dalka jabuuti gudoomiye sheekh aadan madoobe ayaa intuu joogay jabuuti waxa uu kalamo kala duwan la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti gudoomiyaha baarlamaanka ee wadankaasi iyo madax kale isagoo kala hadlay xoojinta xiriirka walaa- walaaltinimo ee labada dowladood gaar ahaan xiriirka labada baarlamaan markaan dhegeystayaal haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka waxaa sii xoogeysanaya duulaanka militari ee dhanka dhulka iyo cirka ee israa'iil ka wada marinka khaza ee dalka falastiin in ka badan laba- lixdan iyo afar ruux oo falastiiniyiina ayaa weerarada lagu dilay waxaa tiradan ka mid a labaatan iyo sideed qof oo looga taqalusay weerar lala egtay guri ku yaala meel u dhow isbitaalka kamal adwaan ee waqooyiga marinka khaza dhanka kale waxaa weerarada israa'iil toddobaadkii ugu dambeeyey ku barakacay ugu yaraan sagaal boqol oo kun oo falastiiniyiina laga soo bilaabo toddobadii bishii tobnaad ee sanadkii hore ugu yaraan soddon iyo shan kun saddex boqol siddeetan iyo lix qof oo falastiiniyiina ayaa lagu dilay duqeymaha israa'iil ee khaza halka la dhaawacay toddobaatan iyo sagaal kun saddex boqol lixdan iyo lix kale qodobkaasi marinka khaza la xiriira ayaa ugu dambeeyey warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacaddii star f m anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin warramayey cidduu warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkaynu ku leenahay ciwaankeedunu yahay w w w star f m c o k e halkaasoo qaab qoraal oga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey